الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكم بالأبنية بلوغ سورة الأنبياء suurat اlambiyaai makiyatun suuraddaani waa maki wa aayaatuhaa itnataa casharata wa mia waxa weeyaan boqol iyo labaiyo toban aayadood qowl kalea jira oo dhahaya waa boqol iyo toban iyo kow aayadood waa suuradda labaatan iyo kowaad tartiibka musxafka waa suuradda labaatan iyo kowaad suuraddaas suuratul ambiyaa la yidhaahdo wacdadu kalimaatiha alfu kelima kalimaadkeedu alfu kelima kun kelimo wa mia wa hamaani wa sittuuna kelima boqol lixdan iyo sideed kun boqol lixdan iyo sideed kelimo waa mufasiriinta qaar baa waxay qorayaan inay suuradda kelimaadkeeda tiriyaan xuruufteeda tiriyaan mar kasta suwarkii hore farahan ka qaadaynay suuradna waxaan filayaa inaynaan waqti gelinin qur-aanka culumtiisa waa tiro badanta waa cadadu xuruufiha buu kitaabkaani leeyahay arbacatu aalaaf xarf afar kun oo xarf wa hamaani mia wa tiscuuna xarf sideed boqol iyo sagaashan xaraf fii kulli suura saas u sheegayaa marka innaga waa ka fududaysana xadiidka bukhaari buu warinayo iyo keyrkiisba cabdullaahi bin mascuud laga warinayo radi allaahu canhu wuxuu yidhi suuradda bani israa'iil la yidhaahdo suuradda kahfi la yidhaahdo suuradda maryama la yidhaahdo suuradda la yidhaahdo alambiyaa hunna min alcitaaqi luwal wahunna min tilaadi suuradihii horhore aan horay u bartay ayay ka mid yihiin buu yidhi suuraddaani waxay ka hadlaysaa suwarka makiga meeshay ka hadli jireen in badan aan soo qaadannay xagga risaalada waxdaaniyada bacfiga iyo jazaha saacadda qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda iyo qisasul ambiyaa waalmursaliin intaba way ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa kuna bilaabanaysaa ka waran ay ka waranto dadku qaflada ay kaga jira kaga jiraan aakhiradoodii iyo xisaabta iyo jazaha iyo is-abaalmarinta ay dadku ka qaflaysan yihiin waxay suuraddu ka hadlaysaa qisasul ambiyaa qeyb ka mid ah si baac dheer bay uga warramaysaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo qoomkiisii wixii dhex maray waxay kaloo raacin doontaa ka hadlaysaa nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi luud nebiyullaahi nuux nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi sulaymaan nebiyullaahi ayuub nebiyullaahi ismaaciil nebiyullaahi idriis nebiyullaahi dilkifli dinnuun zakariya ciisa si gaaban ayaa looga hadlayaa waxay ku khatimi doontaa caddaynta la caddayn doono risaalada risaalatu sayidi اlmursaliin moxamed bni cabdillaahi nebi moxamed calayhi salatu wasalaam risaaladiis almursal raxmatan lilcaalamiin nebigeenna moxameda koonko dhan wuu naxariis iyo raxmad u yahay sidaasi ilaahay u keenay koonka oo u dhashayba waxa weeyaan raxmad ilaahay xaggii hadiyaada ka timid oo ilaahay koonka keenay buu ahaa uu yahayna suuratu lambiyaa waxaa loogu magacaabay ilaahay baa qeyb dhan oo ambiyadii wanaagsanayd ka mid ah ku sheegay suuraddan kuwa hadalkooda aada loo dheereeyey iyo kuwa la gaabiyeyba waxaa la caddeeyey ambiyadaa jihaadkoodii sabirkoodii naseexadoodii arrimaha ay sameeyeen markay diinta dadka gaarsiinayeen bismi illaahi araxmaani araxiim iqtaraba waxaa dhowaaday iqtaraba ay qaruba waxaa dhowaaday qaruba wadanaawe waxaa u dhowaaday linnaasi dadka xisaabuhum xisaabtoodii ayaa dadka u dhowaatay acmaashooda lagu dul xisaabiyo taas baa dhowaatay walxaal hum iyagu fii kaflatin ay ku dhex jiraan walxaal hum iyagu fii kaflatin ay ahaadeen kaa'inuuna fii kafla jaariya majruurka khabar hadho mucriduuna wal xaal hum iyagu mucriduuna fii kaflatin ay yihiin mucriduuna ay yihiin khabarun bacda khabar wahum iyagu mucriduuna ay yihiin kuwa jeensaday oo maalinka qiyaame ka jeensaday wixii adduun iyo aakhiro wax u tari lahaa ka jeensaday wahum fii kaflatin wahum mucriduuna dadkii sidaas ayaa ku dhacday oo dadku qafladaas bay ku jiraan diyaargarow kuma jiraan waxaa aakhirada loogu tilmaamayaa inay dhowaatay oo iqhtaraba looga cabiray lianna kulla maa huwa aatin qariib wax kasta oo imaanaya oo la sugaya waa dhowya waa wax soo socda intaa waa soo dhowaanaya taasi waa intaas ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa yaatiihim uma imaanayo min dikrin dikrun bay ka dhigan tahay dikri min rabbi dikrigaasoo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday maa yaatiihim u imaan mayo uma imaan wey min dikrin dikrun dikri uma imaan dikrigaasoo min rabbihim min rabbihimta inaad dikrinta ka sifayso iyo inaad ku tacalujso yaatiihimta labaduba waa lagu ogolyahay dikrigaasoo min rabbihim ka ahaaday dikrigaasoo muxdathin la soo cusboonaysiiyey oo la soo darisiiyey soo darisiintaasi waa maxay waa mutajadid fi nusuuli qur-aanka waa kalaamullaahi alazal kitaabkan ilaahay qur-aankan waa kalaamullaahi ilaahay baa soo dejiyey kalaamullaahi waxa weeye waa qadiim marka muxdathintaani waxa weeyaan la soo cus darisiiyadaas maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa baa layidhi xagga soo dejinta xagga soo dejinta iyo keenidda baa la soo cusboonaysiiyey oo la soo darisiiyey saas baa looga jeedaa muxdatka ee ma aha qur-aanka qur-aanku makhluuq ma aha waa kalaamullaahi ilaahay kalaamka ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdain ila stamacuuhu wahum marka muxdakaas muxdain tanziiluhu soo dejintiisaan wakti kasta masaalixdu inta loo baahan yahay inta qadra alxaaja baa la soo dejinay amaa qur-aanku waa sifa sifa qadiima azaliya wey walaslamu alimsaaku waxaa habboon in laga haysto can ilqowli bixuduudi lqur'aani wa qidami qur-aanka xuduudnimo iyo xuduud la-aan iyo badda inaan la dhex gelin waa masalo dad hore waqti dheer ka gashay howl badanna laga soo maray arrinkaa in laga joogsado wa tafwiidu cilmi daalika ila allah kaa cilmigiisana ilaahay in loo bandhigaa habboon subxaana taasina waa taas marka soo dejintan jibriil marka la soo degayo oo nebiga u keenayo oo hadba aayadda cusub oo imaanaysa oo la keenay baa muxdain ah oo la soo kordhiyo oo la keenay xagga degidda weeyaan muxdain waxaa la yidhahdaa kownu shay bacda an bacda an lam yakun shaygu inuu ahaado intuusan jirin ka bacdi asalka saasay ahaan jiri amaa qur-aanka cadiimka markaan uu soo degayo markastoo shay soo dego kaana jadiidan cala naas shaygaan iyo aayaddan timid waa wax dadka ku cusub oo awal aan loo soo dejin lam yakuunuu calimuuhu min qabl hore aysan u garanayn marka fahuwa muxdaun binnisbati ila annaas dadka markii loo fiirsho waa wax muxdaaho ku cusub oo waatan laga cabirayo maa yatii wa huwa kayru makhluuq muxdaun binnisbati ila alcibaad waa ku cusub yahay weeyaan muxdatinimadan haddaa la abuuray maaha isagaa makhluuqa maaha qur-aanku wuxuu usoo degi jiray shay-an bacda shay marka wuxuu yidhi falmunzalu awalan aayaadkii markii hore la soo dejiyey huwa qadiimun waa mid horeeyey binisbati ila lmunzali aakhiran gadaalkii ka yimid markii kaa hore loo fiirsho suuradihii markii hore soo degay qadiim bay ka dhigan yihiin waa hore lasoo deji kana waa muxdatoo haddaa lasoo deji wa kullu maa taqadama calaa kayri wax kastoo kayrkii ka hormaro fa huwa qadiim baa la yidhaha fii luqati alcarab risalo waa hore laga hadlayo meel lagu xiray way masaladani laakiin hadda hadalkeeda soo cusboonaaday waayahan dambe maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdain ila stamacuuhu way dhegaysanayaan qur-aankaasay dhegaysanayaan walxaal hum iyagu yalcabuuna ay yihiin kuwa cayaaraya oo ku jeesjeesay ayay dhegaysanayaan laahiyatan xaal ay tahay mid laahiyo saahiyaah oo iska sahwisan quluubuhum qalbiyaashoodu waxay laahi ka taho ka maran tahay oo sahwisan tahay kalaamka ilaahay iyo macnihiisa inay tadabburaan ayay laahi ka tahay laahiyatan quluubahum wa asaruu way siraysteen annajwaa faq ayay siraysteen wa asaruu gaaladii mushrikiinta ahaa waxay siraysteen annajwaa koodid iyo faqid ayay siraysteen aladiina kuwii baa siraystay dalamuu dulmiga sameeyey aladiina waxaan ka bedelaynaa asaruu wowdeeda ayaa laga bedelayaa ilaa qolada maaragtay xuruuftan iyagu sideeda u qaato oo alladiinadaasna asaruu raba inay faacil uga dhigaan oo luqatu akaluuni lbaraaqiif qoladii la dhihi jiray iyadu sidoodaas u daynayaan laakiin sida luqal carab caanka ku a lagu yaqaan saa uga bedel wa asaruu waxay sirayseen annajwaa alladiina kuwii baa siraysay baa leedahay dalamuu dulmiga sameeyey maxay sirayseen hal haadaa maa haadaa kani maaha bay dheheen qur-aankay sheegayaan maya wuxuu sheegay nebi maxamed hal haadaa maa haadaa kani maaha ilaa basharun binu aadam oo milukum idinka oo kale ah nebigay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam war muxamed waa binu aadam idinkaoo kale ah waa shaksi cunnada cuna suuqa mara sidiinoo kale ah rasuulnimou iska sheegtay waxba idinman dheera sidaasay sirayseen ee afataatuuna ma waxaa u tegaysaan bay dheheen gaaladu assixra sixir mayaa u tegaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aada u jeeddaan sixirka maxay ku sheegayaan warma sixir baa u tegaysaan qur-aankiibay sixir ku wadaan nebigay saaxir ku wadaan afxumadaas bay ku hadlayaan afataatuuna ma waxaad u tegaysaanoo aqbalaysaan assixra sixir walxaal antum idinku tubsiruuna aada u jeeddaan waxaana inay sixir yihiin muxamed la yimid wuxuu la yimid waa sixir bay uga jeedaan waxaas bay w leeyihiin waxyaalaha khawaariqayo aan aragnay xataa waxa weeye mucjizo maahe waa sixir sixirkaa qur-aankii bay aflagaadhaynayaan oo uga jeedaan qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rabbii rabbigay baa yaclamu og qaalada faacilkeedii nebi maxamed baa ka dhigaysaa rabbii ha uga dhiga qaala wuxuu yidhi nebigu rabbii rabbigay baa yaclamu og alqowla qowl ilaahay baa og fi samaa'i xaalo qowlkaas ahday samada iyo walarda ardada ilaahay mid og weeyaan wax allaale wixii qowl ah wax ka qarsoonna ilaahay ma jiraan waxaasoo samada looga qowlay qowlkaasoo samada dhexdeeda iyo ardada wax kasta oo lagu tiraabay ilaahay mid og weeyaan wa huwa ilaahayna assamiicu ilaahay mid maqal badan weeye aqwaashiinna ilaahay mid maqlid badan weeye alcaliimu alla ogaal badan weeye axwaashiinnana ku cilmi badan waa loo goodinayaa waa laydin ogyahay weeyaan waciid weeyaan iyo tahdiid bal iskaba dhaafe qaaluu waxay dhaheen gaaladii markii hore sixir bay ku sheegeen qur-aankii way ka idiraabeen bal iskaba dhaafe waxay dhaheen qaaluu waxay dheheen gaaladu ilaahay baa ka warramaya wixii ay dhaheen adaafu axlaamin dhadhab dhadhabiyo isku darsankood weeyaan adaafu axlaamin axlaam waa maxay qarow iyo dhadhab iyo riyo manaamaan akhlaaqdeed iyo isku darsankeed weeyaan qur-aankii bay aflagaadhaynayaan waxaani wax nebi maxamed ku riyooday weeyey leeyi markaasuu qur-aan inoo ka dhigaya adqaaf axlaam akhlaaq weeye adqaaf waxyaalaha ahaawiishaadoo dee waxaaba soo aroordhayba ru'yadu waa saddex mid waxaa la yidhaahdaa ahaawiil oo shaydaan xaggii bay ka ahaato binu aadanka ayaa shaydaanku murug gelinayaa balaayow tusayaa filin baas buu u daarayaa midna waa wixii qofku markuu soo jeeday ku sheekaysanayado waxaasaan ku riyooday iyo waxaasaan arkay xadiisu nafsi iska aho oo isagu maaragtay intuu soo jeeday ku fekfakarayey midna waa lix afartan iyo lix qaybood oo nubuwada loo qaybshay meel ka mid a oo manaam wanaagsan weeyaan xadiidka ibnu maaja sanadkiisuna fiican yahay wey adqaafu axlaamin akhlaaqu ru'yaa riyo isku darsankeed weeye kaadibatin laa xaqiiqata la riyo aan xaqiiqo lahayn weeye bay dheheen waxaan maxamed inoo keenay intaa markay dhaheen awal sixir bay ku sheegeen haddana adqaafu axlaamin misna waxay dhaheen bal iskaba dhaafe iftiraahu maxamed isagaa iska soo iftirooday oo naftiisa min tilqaa'i nafsiba waxaan kala yimi meelna ku sallimi mayaan oo meel ku adkaysamaya markay qur-aanka wax ka sheegayaan lanna waxoodao dhan baa baatil ah isna baa ka idiraabeenoo waxay dhaheen bal iskaba dhaaf huwa maxamed shaacirun waa gabyaa wuxuu la yimidna waa shicir intaasay isdaba dhigeen oo intaasoo hadal oo been ah bay isdaba dhigeen ee falya'tinaa ha noola yimaado maxamed biaayatin aayad iyo mucjizo kamaa sidii ursilal waluuna kuwii horeba lala diray nebi muuse aayaddii lala diray oo kale ul baa loo dhiibay nebi saalix aayaddii lala diray oo kale naaqadii hashii u soo baxday saasoo kale aayad ha noola yimaado hadda aayadda ugu weyneyd nebigaaba ula yimidoo waa qur-aanka almucjiza alkhaalida weeyaan mucjizadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin iyagu waxay uga jeedaan waxyaalahan kale qur-aanka aan ahayn wax kale hanala tus ilaahay wuxuu yidhi hadday taa dalbadeen maa aamanat ma rumayn qablahum iyaga hortood min qaryatin qaryo qaryadaasoo ahlaknaahaa aan halaagnay maysan rumayn hee maa aataynaahum soo qadar wixii aan siinay qolooyinkii aayad dalban jiray iyo mucjizo markii aanu aayaddii iyo mucjizadii keennay ma aysan rumayn mar hadday inta wax dalbadaan oo wixii loo keeno rumayn waayaanna waa la halaagayaa waxaan ma dalbateen waa rumaynaynaa ma dhahdeen haddii waxaa nala tuso ma laydin tusay haa ma rumayn weydeen mar hadday rumayn waayeen waa la halaagayaa marka maa aamanat ma rumayn qablahum kuwaan hortood min qaryatin qaryatun qaryo qaryadaasoo ka sifee ahlaknaahaa aan halaagnay ma ay rumayn wixii aanu siinay wey afahum marka ma kuwaana yu'minuuna rumaynaya haddii loo keeno hadda waxay dalbadeen mayay rumaynayaan ma rumaynayaan wey ummadihii horeba wixii ay dalbadaan markii loo keeno ma rumayn jirin waana la halaagi jiray amaa kuwaan waxaaba dani ugu jidhaa waxay dalbadeen inaan loo keenin la-anna ma rumaynayaan hadday rumayn waayaanna waa la halaagayaa marka hadday rabaan inay adduunka yaama sii joogaan waa inaysan waxbaba dalban ama waxay dalbadeen aan loo keenin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan dirin qablaka nebiyulaahi maxamed oo adiga hortaa ilaa rijaalan rag mooyaane raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonnay ilayhim iyaga hortooda ilaa walam takun qadu unhaa nebiya weligeed qof dhadig dee nebi lagama dhigin sida raajixa ah wixii aan rusul dirnay oo dhan ragun bay ahaayeen binu aadam ah iyagu waxay leeyihiin meesha maxamed naloo ka soo diray maa malaa'ig naloo soo diro haddii rasul naloo soo dirayo kaasaa waxaa la yidhi waxaa ku dhahdaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa qablaka maana dirin ilaa rijaalan raggaasoo nuuxii ilayhim aan u waxyoonnay malaa'ig dadka umaanan diri jirine binu aadam rag ah baan u diri jirnay rag binu aadam wayna ogyihiin kuwan maxay u inkirayaan marka taada intii nembiyaal la soo diray rusul way garanayaan bashar bay ahaayeen haddaba fas-aluu weydiiye qoladan reer maka waxaad weydiisaan ahla dikri dikriga iyo cilmiga kuwa ehelka u ah in kuntum haddaad tihiin laa taclamuuna kuwa aan waxba garanaynin culimmadii towreed taqaanay culimmadii injiil taqaanay weydiiye waxaa dhahdaan war rusushii laydiin soo diri jiray ma bashar bay ahaayeen mise malaa'ig bay ahaayeen in kuntum laa taclamuuna dalika idinku haddaynaan garanayn bal weydiiye jawaab saxaa ka heleysaa lanna rasushii lasoo diray bashar bay ahaayeen fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaahum kamaanan yeelin rusushii iyo ambiyadii aan dirnay jasadan jasad iyo jir kamaanan yeelin jasadkaasoo laa yaakuluuna aan cunayn addacaama dacaam jasad maxaa looga jeedaa ajsaad iyo jirar kamaana dhigin oo laa yaakuluuna aan cunayn laa jasad hadda jinsigii oo dhan baa looga jeedaa laa yaakuluuna aan cunayn addacaama jasad aan wax cunayn ambiyadii kamaana dhigin oo aan wax cabbayn malaa'igtaan waxna cunin waxna cabbin ee rusushii aan dirnay sida basharka iyo binu aadamka kale oo kale bay waxna cunayeen waxna cabbayeen seexanayeen dhimanayeen binu aadamkay ka shabaheen halkaas u kala mid ahaayeen taasi wataa wamaa kaanuu manaysan ahaanin rusushaasi ambiyada aan dirnay khaalidiina mukhalladiina kuwa la waariya khaalidiina kuwa waaraya fi dunyaa kuwa aan noolaanayo oo weligood khaalidiin ahoo iska waarayana kamaana dhigine oo aan dhimanaynin kamaana dhigine kuwa dhimanayaan ka dhigin way u jeedaanoo rusushii intaas soo socotay aawo waa dhinteen intii dhimashada lagu dul xukumay dhammaan waa dhinteen wamaa kaanuu khaalidiin ciddii ilaahay kor u qaaday mooyaane sidaas bay rususha ahaayeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala umma intaa ka bacdi sadaqnaahum waanu ugu run sheegnay alwacda yaboohii baan ugu run sheegnay yaboohaasi muxuu ahaa ambiyada loo yaboohay wixii nasri aan u yaboohnay iyaga in loo kaalmeeyo iyo kuwa beeniyey in la halaagayo iyagana la badbaadiyo rususha iyo kuwa raacay waa ugu run sheegnayoo ballantii saan ugu qaadnay baan ka dhignay umma intaa ka bacdi sadaqnaahum sadaqnaahum waanu u run sheegna hum iyaga alwacda yabohi baan ugu run sheegna ka bacdi maxaa dhacay fa anjaynaahum rusushii waan korinay hum oo rusushiiya ku cadaf waman nashaau ciddaan doonnayna waanu korinay oo waa badbaadinay waa atbaacdii rususha kuwii mu'miniinta ahaayoo raacay kuwaasna waa badbaadinay wey waman nashaau wa ahlaknaa waan halaagnay almusrifiina kuwii musrifiinta ahaana waa halaagnay baa ilaahay leeyahay musrifiintu waa mukadibiintii kuwii rususha beeniyey xadda tallaabay gaalnimo iyo dalaal la yimid kuwaasna waa halaagnay marka kuwaana la cabsi gelinayaa reer makaada waxaa la leeyahay waryaan saasoo kale idinku dhicinin waddada ka bayra qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi laqad xaqiiqee anzalnaa allaamu lilqasam wallaahi bay ka dhigantay laqad anzalnaa waan dejinnay dhaartu waxay tahay waxaanu dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban kitaab weyn kitaab weyn baanu idiin soo dejinnay kitaab weyn baanu idiin soo dejinnay kitaaban cadiiman kitaab weyn oo sharaf leh ayaan idiin soo dejinay kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum fiihi dhexdiisa u ahaaday dikrukum xusidiinna iyo sharaftiinna sharafukum wa cizukum cizigiinna iyo sharaftiinna ku dhex sugan maxaa yeelay kitaabkaani wuxuu ku soo degay luqadoodii luqatulcarab kitaabkii kitaabaha ugu qiimaha badnaa oo ugu sharafta badnaa oo aan idiin soo dejinnay sharaftiinna ku dhex sugan sharaftaas oo ah in luqadiinnii lagu soo dejiyey reer quraysheed iyo carabtiiba waa lala hadlayaa laqad anzalnaa waxaan dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban cadiima sha'ni bay ka dhiganta kitaab sha'nigiisu wen yahay waa qur-aanka kariimka ah kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa u ahaaday dikrukum sharafukum lianna luqadiinnii weeyaan waxaa ku sugan mawcidatukum in laydinku wacdinayo wacdi iyo waciid fiihi dikrukum waxaa kaloo lagu sheegay amru diinikum diintiinna amarkeedii baa ku sugan makaarimul akhlaaq aadaabtii wanaagsanayd sharcigii toosnaa axkaamtii waxaasoo dhan adduun iyo aakhiraba dan idinku jidho ayaa ku jira waa kitaab sharaf badan sixir ma aha shicir iyo gabay maaha adqaafu axlaamin maaha muftaran maaha iftiraahu intii oo dhan baa lagu beeninayaa intii ay sheegteen oo dhan ayaa lagu beeninayaa ilaahay wuxuu yidhi afalaa tacqiluuna war ma waydnaan wax garanaynin istifhaam tawbiiqiya baa la yidhahda oo taqriici ah qalbigaa la xanuujinayaa iyaga waxay ka dhigan tahay afalaa tatafakkaruuna warmaydnaan fakaraynin oo aada ogaataan haddaa fakadhaan amarku inuu sidaa yahay kitaabkaa sharaftiisa aa garataan afalaa tacqiluuna mawaydnaan wax garanay saas baa loola hadla kitaabkaa sharafta badan waa kitaab cajab badan waa qur-aankeennaa cadiimkaa weeyaan ee nebigu inoo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam oo wax kasta dhexdiisa laga helay oo sharafteennu ay ku suganto oo warkii hore iyo warka dambe iyo xukunka dhexdeenna ah intaba laga helaya taraktukum cala almaxajati albaydaa waddadii weyneedoo hayweyg ahaydoo toosnayd baan idinka dultegay layluhaa ka nahaarihaa hameenkeeda iyo maalinteeda waa isku mid xagga caddaanta sharcigu waa iska cadyahay waxaan kaloo idinka tegay laba shay oo idin wacdinaya mid waa hadlaya midna waa aamusanya naadiqan wa saamitan mid hadlaya iyo mid aamusan fannaadiqu alqur'aan kan hadlayaa waa qur'aanka kan saamitkaayoo aamusanoo aa ku cibro qaadataanna waa mawdka iyo dhimashada waa iska aamusanyahi qofka tiisii buu iska sugayaa amar hadduu idinka ishkaal galo qur-aanka iyo sunnada u noqdo sidaas sameeye haddii qalbigiinnu adayg iyo waxaa ka dareentaan falayinuuhaa waxaa qalbiga ku jilcisaan bilictibaari fii axwaali ilmowti kan aamusan oo dhimashada ah xaaladihiisa inaa ictibaar ku qaadataan midkaa ku jilciye weliba qur-aanku qofku intuu yaryahay inuu barto aad bu u fiican tahayo markaas dhiggiisa iyo hilibkiisa sidii wax dhex galadoo kaloo noqonayaayo ma halmaamayo amaa weynida markuu ku barto waa inuu hadba uu ku hayo korjoogtayn iyo dabagal waa inuu ku hayo taasina wataa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna kitaabka cadiimka oo sharafta badan ayaa ilaahay ina ku manaystay subxaanahu wa tacaala fiihi dikrukum afalaa tacqiluun darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab